waxaa jirta habab badan oo haweenka uurka leh ay usoo qaabisho foosha marka uu cunuga dhalanayo safiyo maxamed qaasin oo jawhar ku leh rog caafimaad oo gaar loo leeyahay islamarkaana lagu daweeyo cudurrada guud ee haweenka iyo carruurta ayaa ka hadashay siyaabaha ay ku mutaysan karto hooyada uurka leh marka loo dirayo qalliin waxaa u daran cunuga lagu foosho taransfeerka ama dadabka cunuga dadban ee gacanta soo dhiibanayo ama gacmihiisa xataa gudaha ay jiraan oo dushiisa la arkaayo oo dhinacna oo madaxi jiro dhinacna ee luguhi jiraan oo taransfer la yiraaho kaasaa ugu dhib badan waa kuwa qaliinka noqdo waxaa jiro bridge presentation wax la yiraaho oo dabakeen ah dabakeenka saddex waaye saddexda uu yahay waa kumbaleed saddex qaybood waaye faranga iyo futin iyo kumbaleed waaye waa cunuga dabada keensado ee daba daba ku fadhisa ah daba daba ku fadhisa ma la dhalin karo kaas waa la qalaya cunugna fuutina la dhaa fuutin waa cagakeen waa dabakeen oo haddana cagakeen eh cunugaas woo dhalanaya faranga waxaa la dhahaa cunuga maxaan kuu sheegaa dhinaca u fadhiyo asagana wuu dhalanaya oo asaga dhan isku aruursan wuu dhalanaya laakiin cunug aan dhalanaynina jiro kumbaleed la yiraaho oo daba daba ku fadhisa cunugaas ma dhasho haday hooyada dhashooy tahay iyo haday maxaan kuu sheega primografid tahay ama multibaara tahay ama kow tahay ama dhashooy ee tahay hooyadaas in la qalo oo cunugaas lagu kala badbaadiye ayadii cunugeeda lakala badbaadiyi waayo waxaa jirta hooyo cunugeeda ee foolato ama big baby oo cunuga ku weyn yahay ama maxaan kuu sheegaa sokor qabta oo cunug ilmihii ku dhex koreen waxawaay cunugaas hadoo raba ma soo degaayo cunugii asagoo kumbaleed ah oo hooyada ee foolatay oo kulli wada furan asagoo cunugina ou soo degaynin cunugaas aan soo degaynin hooyadaas iyadan waa la qalaa qaliin waaye marka intaas arkaba aniga waxaan u diraa waxaan u wareejiyaa isbitaalada isbitaalkaasaan u wareejiyaa i m c aan u wareejiyaa meeshaasaa howsheeda ayadoon la dhibin ayadoon la rafaadinin ayadoo dhibaato aan arkin nadiif ah ayaa isbitaalka loo gudbiyaa nadiifayna ku kala baxaan waxaana jirta in isbitaalada ka furan magaalada jowhar lagu sameeyo qaliimo lacag la-aana oo haweenka iyo dhallaanka lagu kala badbaadinayo ditooreysada ayaan weydiiyey sida ay ula tacaamusho haweenka ugu yimaado goobteeda marka ay la kulanto haween u baahan qaliimo iyo xaalado deg dega marka ay qabtaan haddee gabadha iyadoo xaamile eh oo kalmisiyahays lay keena xatee broseska uga horeeya anoo maray aan u diraa isbitaalka i m c i m c hadiska xiriir leenahay oo aan hore ugu soo shaqeeyey oon aqaanaa dhaqaatiirtooda waa qaabilaan dadka markay gabadha xaamilo tahay anemita dhiig ku shubid rabto waa diraa waxaan siiyaa warqad sheegaysa inay gabadhan dhiig la-aan tahay inay uur leedahay inaysan lahayn markay uur lahayn oo dhiig la-aan ay haysa aneemiyi tahayna isbitaalka weynaa warqada ugu qorahan u dhiibaa haddii ay uur leedahay oo dhiig ku shubid rabtane gabadha waxaan ugu diraa maxaan ku sheega isbitaalka i m c aan u diraa warqadaan siiyaa haddii ay hayso gabadha foosha ku timaado ilmaheeda qaldan yihiin ama ay taransfer yihiin oo dadab yihiin ama dabakeen ay yihiin oo dabakeen qaldan ay yihiin weji keen hadduu yahay oo qaldan ilmo qalad ku imaanaya jiro ilmahaas qaladka ku imaanaya markaan arko warqadaan u qoraa anigoo marsiiye iskriinkii oo wax walbaba ka qaaday kaa nool xatee geliyey ayaan u diraa isbitaalka i m c hooyada hadduu maxaan kuu sheegaa dhiig ku kacsan yahay oo bare kalmasiye ay tahay oo markaas ayna gaarin heerka kalmasiyada ay gaarin islamarkaas warqadaan siiyaa waa u diraa hooyada iyadoo taransfer lay keeno cunugeeda dadban yahay la keeno oo foolanaysa ama wax badan soo foolatay ama markaas foosheeda tahay ama taransfer gacan soo jeeda tahay ama maxaan kuu sheegaa barow percentation wax la yiraaho oo cunuga qaldan yaha ou yahay anigaa raaca inta badan xatee mararka qaarkood haddii lay baahda anaa raaco oo isbitaalka geey mararka qaarkoodna waraaqaan siiyaa rajeetaa u qoraa waa diraa waa geeya